puntland waa nabad weeye waa degantaha wax shida wax shaqaqaahu ka jiraan ma jiraan dalku dhan kasta markii laga eego anaga niyadageedu waa wanaagsan tahay waxaan rajaynaynaa dhibta keliya ka jirtahay waxaa weeye waa abaarta iyadana ilaah baa keenay ilaah baana ummadda abaarta ka saari kara ilahay waxaan ka rajaynaya ummaddan inuu soo qaboojiyo ummadda khayr qaba una siiyo iyada lafteedana dadaalkeeda waa ku jirnaa hadday noqoto culumo hadday noqoto ganacsato hadday noqoto dowlad dhinaca ammaanka oo kale markaan u leexano balka waran xaaladaha galgala waa la socotaayo oktoobar kowdeedii laba kun iyo afariyo tobankii dagaalkan birna weli waa uu socdaa buurta waana ka guulaysa waana wadaynaa ilaa inta qofka ugu dambeeya shabaabihii laga saarayo dalka puntland dhowr jeer waa la socotaa inay dalka soo weerareen waatay suuj iyo garmaal iyo garacad intaba iyagoo dhowr boqol toddoba boqol iyo ka badan kor u dhaafaya ciidamada geeskayaasha ee puntland ayaa difaacay qaarna waa dilay qaarna waanu haynaayo dee xabsida ayay ku jiraan maxkamad baa la hor keenay wixii waajibkaada waa la marsiinaya haddii ilaah yidhaahdo nimankan kale oo daacishta ah oo jooga yimid buuraleyda bari ee qandale iyo eryadeeda waa la socotaan magaalada ayay muddo yar haysteen oo koobnay qabsadeen daban haddana ciidamada geesayaasha puntland ayaa tegey ka saaray qaar badan oo maxaabiistana waa haynaa oon ka qabanay qaar badanna waa laga laayay haddana farxadkooda ayaa lagu daba jooga insha allah waxaan rajeynaynaa iyana lasoo afjaro waqti aan dheerayn waxaa jira magaalada boosaaso weeraro ay ka geysteen ururadaasi mas-uuliyiin lagu dilay arrimaha maxaa laga qabta waa la socotaan wax badan baan ka qabanay dadkii fuliyey dilkaas qorshaysan oo hadda aan ka hadlay oo ahayd inay magaalooyinka dib ugu soo laabtaan waa qabanay qaar badan oo ka mida waa la socotaan tibiyada la keenay iyagoo qiranaya in ay dadkii dilalkaas fuliyey ay yihiin toddoba ka mid ah waa xukunay hadda raxafaankii bay sugayaan dabcan marka dee waajibku wuxuu ahaa qofkii dil geysta annaga xukuumad ahaana saarna waxay ahayd in dadkii dilkaa geysta lasoo qabto waa soo qabanay wixii kale oo aanu tuunkaas ku jiro oo waa wadayna insha alla ilaah idankii waan soo bandhignay oo dawaad aragteen kuwii ka dambeeyey in badanoo kamid waa lasoo qabto waana la xiray waana la xukumay kuwa badanoo kalena waa rajayn in lasoo qabto insha allah muddada aad xilka haysay ee saddexda sano ahayd waxaa la xukumay dad badan oo al-shabaab ah maxkamadda darajada koowaad iyo tan labaadba way mareen saxiixaagaa ka dhignaa ma jiraan wax dila oo lagu fuliyey way jiraan dad idin lagu fuliyey dad kala dil laba qof baa kamid ah anigu intaan ogahay aan la socdo kuwa hadda xukumanna oo dirka ku xukumanna insha allah markii broseskooda soo dhammaado tallaabadii ku haboon dowladda way ka qaadaysaa insha allah dilaahiran maxaabiista suud iyo garmaal qaar da-dooda ayaa yarayd oo dowladda cafis bay u fidisay qayb kalena maxkamadda ugu dambaysay mareen waxaa ugu maqaalo ah bishii dhammaatay in maxkamaddii ugu dambaysa ay dilku xukuntay bal xaaladaa ka war waa run qaar ka mida dhallinyaray ahayd oo ilmo yaryar oo afar toban iyo wixii ka yar ilmo yar afar toban sana jirada anagu ma dilayno dhaqancin bay u baahan yihiin xabsiyo ku habboon oo aan puntland ku oolin oo dee loogu samayn karo training iyo dibhabeyn iyo qaramada midoobay ayaanu ku wareejinay iyaga ha waa elman oo muqdisho ku taalla iyada ayaa marka dee leh facilitieski lagu tababaray waxaa diladiyada ilmaha in xabsi weyn lagu hayo oo ay dad waaweyn ay xabsi kula xiran yihiin kuwa lamida dhaqan ciidantaas puntland laga suubiyo oo hadda unisef la yidhaahdo ay barnaamijkaa fuliso wayna wadaa hawsha iyada ah wixii hadda ka dambeeyana puntland unbaa lagu hayn doonaa laakiin maadaama hadda aanaan facilitieskaas lahayn amase adeegaas waxaanu ogolaanay in un-ku ay qaado kuwa waaweyn oo la xukumay oo dilka ku xukuman daban wixii ku haboon waa tallaabada ku haboon laga qaadaya raxfaankiiba ayaa dhammaaday dhowaan dhallinyarada lagu eedayo inay al-shabaab yihiin ama ay daacis yihiin ayaa waxaa la dhahaa muddada baarista ay marayaan waxay la kulmaan tacadiyo arrimaha noocaas mau kurgashay marna ma dhicin saxna maaha mana la ogolaanayo wax tacadi la yidhaahdo iyo jirdil qof laga sameeyo waxa la yidhaahdo inuu hadlo dee sax maaha amarkaasna way qabaan ciidamadu ciidamadiina waa u tababaran yihiin ma dhacdo sababto waxa wey cid kastaa ma baarto arrimaha al-shabaab dad gaar ah oo hawshaa qabta ayaa jira ama ha noqdaan ciidamada iyada nabad sugidda ama ha noqdaan booliiska waana yacni la weydiiyaa qofka in la jirdilaya in kale ma dhacda hawsha mana aqbalayno sababt waxa weye anigu ka madaxweyne ahaan inaan qof islaam ah oo aan dembi lahayn oo dembi aan gelinin oo waxba dirinin inaan saxiixayga ku dhinto oo gardaro lagu dilaahay sax maaha sababta waxa weye addunya akhirada wax laga weydiinaya mana aqbalaya anigu mana dhacdo waana ka taxadirnaa arrinta iyada ah madaxweyne qodobo ka mida dastuurka puntland waxa uu ogol yahay in qofku uu fikirkiisa hadli karo mararka qaybtood waxaa dhacda qof fikirkiisa ka hadlay ama wariye soo jeediya barnaamij markaas taagan oo u arko inay haboon tahay in laga hadlo inuu xarig mutaysto marka qodobadaasi midaysan madaxweyne ahayn kuwa ka hor imaanaya dastuurka puntland faadumo horta wariyadnimada iyo juluska waa la bartaa maaha qof walbaaba inuu mikrofon inta la ordo wuxuu doono ku hadlo u malaynayo maamul iyo dowlad uga dabacsan saxaafada inay jirto dowladda cabdiweli ee hadda jirta annagu qofna fikirkiisa kuma maagno inta dowladda wax laga sheegaya inta dowladda la caayaya inta waxbaa la qoraya annagu mana dabagallo mana dadka daba orodno afka ma qabanno laakiin waxaan rabnaa wixii saak intaas soo dhaafta oo adkicin bulsho iyo dad u adeegaya siyaasado kale iyo arrimo kale oo aan wixii saxahan sheegayn oo si objective ah aan uga hadlaynin wixii jiray laakiin ka shaqaynaya kicin bulsho iyo incitement of violence wax la yihahdo adduunka looga yaqaano lama ogolaado dee meel waxaas laga ogolaada ma jirto bulshada in la kiciyo la yihahdo kaco kaale dagaalamo dhagax tuur oo dhibaato sameeya la yihahdo inta ogolaanaysa adduunka ma jirto waa loo nidaamka ka hor imaanaysaa loo an orderkiiba ka hor imaanaysaa dowladnimada ka hor imaanaysaa burburintii iyo dee qarannimadii iyo dowladda in iyo nidaamkii la burburiyo ayaa imaanaysa taas lama ogolaan karo laakiin wariyuhu inuu wuxuu jira sheego inuu hadlo in si objective uu wixii jira oo saxa oo dhexdhexaadnima neutrality wax la yihahdo uu uga hadlo dowladda puntland mana diidana aniguna ma diidani idiidanana ma jirto laakiin de wariyaal uun maaha dadka la xira dad caadi oo odayaal iyo siyaasiyiin iyo kulli baa jira
oday aan xirana ma jirto siyaasa xirana ma jirto hal ninoo hadda shabaab la shaqaynayey oo ninkan waaslo xiran wadaharabe la yidhaahdo ee dadka noocaasa oo nimankii la xukumay oo arkayseen qiraalka hadlayey inta xabsoo ugu tegey yidhi isla soo musawiray aan weliba aan u malaynayo inuu dee firiin dirayey shabaabuu ka tirsan yahay waan shaqaynayaa ee arkaay inay ahayd baan u qaadana wax kalumaan qaadan karo sababta waxa weeyaan muxuu qof dadlaayey oo dad ehelkii uu ehelkoodii uu joogo ay taagan yihiin waa bayaashood la laayey oo walaalaashood la dilay oo inuu inta xabsiga tago yiraahdo nimankaan waa la jirdilay dembi ma laha inuu yiraahdo dee waa dembiile sida dembiile kale axkaamta la keenayaa sharcigana la waafajinaya dadku dad xor weeye waxbay saxayaan waxbay noo sheegayaan si toosna waa igu sheegaan si dadbana waa igu sheegaan mana dabagallo hal siyaas aan xirnayna ma jirto kuwii shalay halkan joogay oo labaatan bilood mushaharka aan bixininba idaacadaha ka hadlayay cid dabagashay maad aragteen oo wax ka sheegtay madaxweyne waxaa tahay aqoon-yahan waxaa tahay madaxweynegu da-da yaraa ee qabta xilka puntland muddadii lagu doortay sida farmaajo oo kale dadka kuu soo dhoweeyeen marka saddexdaa sano maxaa ku qabsoomay runtan waxaas leeyahay waxaa laga yaabaa in wax badan aan qabanay inaan la sheegin insan miidiyaha aysan aada usoo gelinin dabcan waxaa weeye anigu niyadsame baan la imid waxaan isleeyahay markii niyadsamiya dadaal hadii la isku darana dee intaasun wey wixii kale dee awoodda ilaah bay ku xiran tahay laakiin wax badan baa noo qabsoomay waxaan wax badan ka bedelay wejiga puntland ay leedahay kaabayaasha dhaqaalaha ayaa anugu xooga saaray jirada ha noqoto goroma daarada ha noqoto dekada ha noqoto biyo ha noqoto hay-adihii iyo haykalkii dowladnimo institutionskii dowliga ha noqoto dhismayaal ha noqoto magaalada boosaasood maanta aan joogno intaan imid laba iyo toban jid baan ka samayna saddex sano aan joogay waxay ahayd marka goromadii baa socda oon rajaynaynaa kii garow hadda boosaaso waa dhammaaday garow waa gabagabo qaalkacyo waa bilaaban doona mashaariic baan u dalbanay buuhoolda iyo baran iyana oon rajaynaynaa oo mashaariicdii qaarkood dowladda sacuudiga dowladda federaalka codsatay ay noogu jiraan jidadkii baan wadnaa kii gaalkacyii garow u dhexeeyey daahir ceer gaabo ayaa meel fiican maraya kii kuwii wadaagsan kii eriya garowe oo yana aanu rabno inaan bilowno dhowaan kii aan dhagax dhignay hadda oo bandarbeyle iyo iyo qardho mid hadda aan daraasadiisa samaynayno african development bankna aan ugu bandhiganay oo ah jidka qandala iyo udhexeeya iyo iyo boosaaso waxaasoo dhan waxa weeye waxaan rabaa anigu meesha isbedel baan rabaa wadanka haddii aan la helinin isbedel kaabayaal dhaqaale xooga ayaan saaraya anta inta qohtiga ka hartay insha allahu waan rajeynaya isbedel badan intaas inaan ka samayno waxaan isbedel ka suubinay haykalka dowladnimo institutionska dowliga inta dhismay inta aan joogay aanu dhismay oo wasaaradood ama hay-adood dee dadku dad garow jooga markhaatiga ka yihiin waana tegi karaanoo dee wax la taaban karo oo laleeyahay kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan weeye waxaan ka warkoobi karnana maaha waxaan dacnay inaan isbedel ku samayno reformka shaqaalaha ciidamada hadda barnaamijkii fmiska la oran jiray financial management information systemski ayaa hadda la socotaan yani oo weligood aan ka hirgelin puntland ayaanu ka hirgelinay in budgetka lagu dhaqmo in qarashka baxaya uu yahay mid sharci ah sharciga waafaqsan waana hirgala sanadkan oo bilowgiis waa la socotaanoo adeeg badan baan kala kulanay bulshada uma baranin madaxweyne sanadkii tegay waxaad si furan ula xisaabsantay wasaaradahaaga dadkana waa la wadaagtay laakiin si furan ulama aadan wadaagin wixii ka soo baxay musuqmaasuq sanadkana lama xisaabtamin su-aasha kaloo raba inaan kuu raaciyo waxaa jira guux ah isbedel inaad ku samayso golahaaga xukuumadda dadka in lala xisaabtamo oo bulshada la hor keeno oo ay ayagu hadlaan waxaa la qabtay wasaaraddu qabatay waxa u qabsoomay waxaan u qabsoomin waxa qorshahoodu iyo sanadka soo socda hadda waxay ahayd bishan lasoo dhaafay february keed inay dhacdo intii ay u baaqato waxa weye howlahan u jooga boosaaso garowey ahayd inay ka dhacdo barnaamijkaasu maadaama laanadii madaxweyne ku-xeenku halkaan aan joognay arrintaas ma hirgelin ma suurtagelin laakiin waa rajaynaynaa arrintaas wada ku saabsan de isbedelku dawligaahi mid suuqa laga sameeyo maaha iyo makhaayadaha dadka ayagu wax jecel yihiin de iyagaa jecel laakiin dowladdu waktiga ku habboon iyo tallaabada ku habboon iyo isbedelka ku habboon waktigeed ayay qaadaysaa marka su-aashaasaan oo kama jawaabi karo oo hadde ah waxaa la rabaa waxaa la daacsanyay dad waxaas warka suuqa weeye markay soo baxdaan arkaynaa kalluumaysatadu waxay ka cabanayaan maraakiib waaweyn aan la sheegay in puntland siisay ogonaansho kamana iibsadaan kalluumaysatada habkay u kalluumaysanayaana waa casri marka maxaa faa'iidaa inoo ku jira kalluumaysatadan cabanaysana sad u rabtaa cabashadooda waa maasan tahay walaashay horta kalluumaysiga waxaa rabnaa anagu badda puntland lagama kalluumaysan karo lama oran waxaa la yidhi badda puntland waxaa looga kalluumaysan karaa si sharci ah waxaan diidan diidana waxa weeye kalluumaysi sharci darra ah oo dhibaato u keenaya baddeenna xaalufinaya isticmaalaya qalab aan la ogolayn waxaa layidhi maxaa maraakiibta boobsa loo keenay waxaa loo keenay dadku inay arkaan transparency waxa la yidhaahdo aanaan waxba qarin annagu waa la keenayaa waa la arkayaa waa la fuulayaa tariifadii baarlamaanku gooyey oo sharciga ahayd ayay bixinayaan waxa aan diidanahay maaha kalluumaysi sharciga waxaan u tegayo meelba waay ahayd in badeenna aan u helno maalgashi kow marka dadkan qaylinaya oo leh onaga in badanoo ka midihi inay tahay kuwii ahaa horgalayaasha sharci darada ku keeni jiray iiraaniyiinta iyo yemeniyiinta way waxaa qaylinaya dadkii bulshadii reer puntland oo saxda ahayd ma aha waxaan rajaynaynaa in la helo maalgashi khayraadkana dabiiciga oo ah warshado barosaska kalluunka sameeya wayna imaan doonaan waana arki doontaan watiga aan wati aan dheerayn wasaaradda kalluumaysiguna kolley wixii macluumaad oo dheeraad ayadan siinaysaa in shabaakadaha qaarkood in inspectors la saaro maraakiibta eega waxa sharciga lagu siiya xaashada ugu qoran iyo waxa ay guranayaan wax isla inaysan yihiin marka waxaan ka hadlaynaa waxa weeye war dalka ha laga ilaaliyo xaalufka iyo jariifka iyo maraakiibta sharci darrada ah laakiin dabcinhu ma aha in kalluunku iska yaalle ilaan kalluunka hataa waqti leeyahay waa dhimanaya soo ma ogin ya marka waxaa weeye kalluunka in si sharciga loo kalluumaysto dowladduna og tahay tariifadii baarlamaanku dejiyo sharciga haydna la qaado horgalayaal iyo dad tuugaahina iyo maraakiib iyo dooma ay wataanna aysan aysan khayraadkeena guranin dowladdaada cashuur bay qaadaa weliba waxaa la sheegaa inaad cashuuraha beriga iyo kuwa kaleba aad si hagaagsan u fariisiseen haddana waxaa dhacda in wasaaradaha qaybtooda ama ciidamadu ay mushaharka waayaan maxaa sababay arrintaa
waxan waan kuu sheegayaa miisaaniyadda puntland waxay ku dhisan tahay canshuuraha biriga xoogaa yarka dekada ka soo gala dowladdana kharashaad aan lagu talagelin mar qaarkood ay gashaa waxa aan dagaal galayno oo galgala iyo qandala iyo garaacad iyo suuj iyo garmaal iyo gaalkacyo waxaa kharash baxaya waxasaas socota waxa shidaal waxaa la yidhaahdo dayacatir waxaasoo dhan wax dowlad ku tala gasha maa oo wax yimaada mararka qaarkood imaanaya weye waxaa weeye annaga muhiimadda koowaad waxaan siinaa ciidamo miisaaniyadda boqol toddobaatan ciidan bay ku baxdaa way hadli karaan matalan wasaaradaha qaarkood oo kale mushaarku ka daaho laakiin ciidanka ana waxaan isku daynaa in ay mushaarkooda helaan weliba waqtigood ay ku helaan inta badan marka arinta laftigeeda marka buumbunis baa ka jira oo wax oo saxa maaha ciidanka maaha inaan mushaar siino mushaar baan siina badidood qaarkood inta dee shaqaynayso tirada badan oo buuraha iyo meel walba saaran waxaanu siinaa mushaar waxaanu siinaa gunno waxaanu siinaa raashin waxaanu siinaa dry food haddana waxa ku baxa waxaas kaloo kharashta oo dhiba oo joogta ah adduunkan deficit waa jira mararka qaarkood dowladdu dakhligeeda iyo kharashkeedu isma lahaan karo oo dadaalanta tabartaya ah haddana barnaamijkaas aan kuu sheegay ayaa dowladda ka hirgalay in bajadka lagu socdo in dadkuna ay mushaarkooda si joogta ah oo wakhtigeeda ay helaan soomaaliya waxaa ka dhalatay dowlad cusub mararka qaybtooda waxaa imaan jiray khilaaf puntland iyo dowladda federaalka marka maxaad ka filanaysaa raja intee la eeg bad xiriirkaas inuu wanaagsanaado waa soo dhaweynaa puntland mar walba niyad wanaag bay kusoo dhaweysaa dowladda soomaaliyeed sababtoo waxay raadinaysa weeye waxay wax badan u furtay puntland oo ciidan iyo calaf iyo xoog iyo dhaqaalaba ku bixisay in dowladnimada soomaaliyeed la helo wiilashii garowga ka tegey ayaa xamar tegey oo calanka geeyey muqdisho ka taagay garowan garowatu iyo gaalkaxya agreement iyo waxaaso dhan waxay ahayd dowladnimo la raadinaya ahayd waxaan rabnaa marka hadda dowladda cusub oo dhalatay walaalkii maxamed cabdulaahi farmaajo uu madaxda ka yahay wanaag badan baan ka rajaynaynaa niyad samaan kusoo dhoweynay nin aan si gaara saaxiib u nahay weeye waa la socotaan waa wada shaqaynay in badan baan wada shaqaynay iyo xasan khayre ra-iisul wasaaraha cusub iyo kaambilantka ay soo dhisi doonaanba intaba khayr baan ka rajaynaynaa iyo inaan si dhow wada shaqayno wanaag soomaaliyeed nina nin guriisa ka shaqayn mayo waxaa laga shaqaynaya waxaa weeye waa wanaag soomaaliyeed iyo dowladnimo iyo qarannimadii iyo karaamadii iyo sharaftii soomaaliyeed inay soo laabato anagu diyaar baan u nahay niyad wanaag baan kusoo dhaweynaynaa iyona sida kalaan ka rajaynaynaa aad baa u mahadsan tahay wakhtigaaga qaaliga c c v o waa mahadsanta faadu waan ku faraxsanaha waraysi